dhinaca caqabada ugu weyn wajahaya waxay tahay oon ka shakisanahay in nad dowladda keliya maaha in lasoo isticmaalay kooxda al-shabaab oon isleeyahay dowlado hadda aanan magacaabaynin oo soo isticmaaleen waxyaalaha aan helaya informationada ugu muhiimsanoo helaya oo meelo muhiima aan ka helay oo aada macnihii xogtooda ay ay u sarreyso waxaa waaye inuu jiro weerar aniga dhan ah oo dhinaca al-shabaab ka imaanaya aan aaminsanahay wax lasoo abaabul inay yihiin ayada nafteeda ee dad ka mida dowladda kow madaxweyne dalka adaa lagu doortay mas-uuliyaddana asagay saaran tahay qof kale ma saarna saas daraaddeed waxaa laga rabaa inuu mas-uuliyadda qaato waxaan u jeedaa madaxweynaha wax kasta oo dalkan ka dhacay oo major crisis ama azmo siyaasadeeda weyn uu ka aamusay wuxuu ka aamusay dagaalkii maamul goboleeda lagu qaaday oo xaaf iyo lagu hiri rabay shariif xasan wuxuu ka aamusay iyo maamul goboleed inta kaleba wuxuu ka aamusay shirkii maamul goboleeda intaysa aruursadeen ee kismaayo ku qabsadeen madaxweynaha kama hadal wuxuu ka aamusay loolanka khaliijka dhex jira ra'yigiisa nooma sheegin waxa uu madaxweynaha inta boosaaso tegey nooma sheegin waxa d b wall iyo heshiiska boosaaso uu ka qabo saldhigga military ee berbere wuxuu ka qabo nooma sheegin waxa loolankii khaliijka dal ka socda nooma sheegin arrintii ugu muhiimsaneed qalbi dhagax madaxweynaha nooma sheegin wuxuu ka qabo xilligii ay mudneed wuxuuna noo sheegay ilaa haddeertan wuxuu ka qaba aniga weerarkaygii gurigeyga lagu qaada dadka lagu dilay kii senator cabdi qaydi loogu dhacay gurigiisa wuxuu ka qaba nooma sheegin loolankii xilka looga qaaday ee maayirka muqdisho asoo ka hadlaya ma arag madaxweynaha wuxuu rabaa crisis kasta oo siyaasadda dalka ka jirta inuu ka dhuunto kow horta waxaan kula tali lahaa inuusan ka dhuumanin hogaanka iyo mas-uuliyadda oo mas-uuliyadda qaadata labo waxaan kula tali lahaa in oo dadka soomaaliyeed la wadaago caqabadaha dhabta ah oo qaran ahaan noo haysta oo naga hortaaga ka baxno kumeelgaarnimada dhinaca amniga iyo kumeelgaarnimada dhinaca siyaasiga dadka uu hor yimaado oo la hadlo oo dadka soomaaliyeed runta u sheego